gelinkii dambe ee galabtay ayuu shirka wadamada igaad hogaamiyaashooda oo madaxweynaha soomaaliya iyo kenyaba ay kamid yihiin ayuu ka furmay dhismaha k i c c waxaana si weyn dadka soomaalidu ay uga dhursugayaan shirkaasi ilaa iyo maalintii shalay golaha wasiirada waxyaabihii ay ka hadlayeen iyo waxyaabaha kasoo bixi kara marka la eego dhibaatooyinka geeska africa ka jira ee qaxootinimadu ka midka yaasiin marka shirka maxaa looga hadlayaa nuura waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlaya waxa weye sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga soomaalida oo lagu qiyaaso in ka badan sagaal boqol oo kun inay ku dhaqan yihiin wadamada dariska iyadoo hal milyan dadka badanna ay gudaha soomaaliya ku barakaceen dhibaatooyinkaasi xalka loo raadinayana waxaa kamid ah abaaraha soo noqnoqonaya shaqo la-aanta iyo institutionka ama hay-adaha dawliga oo dadkii markaasi aan dhisnayn oo burburka ka dhashay soomaaliya oo dadkii ay ku kalifayso inay mar walba dalkii kasoo cararaan kuwa xeryaha qaxootiga ku jirana ay ku dhiiran la-yihiin inay dib ugu noqdaan soomaaliya yaasiin dowladda kenya in dhawaalaba waxa ay ku celceli jirtay in aysan u dulqaadan doonin qaxootiga soomaalida ee ku sugan xeryaha dhadhaab dowladda soomaaliya waatii ay aqbashay sanadkii hore guddi saddex geesooda ah oo ay u n kuna qeyb ka ahaayeen dhowaanna maxkamadda sare ee kenya waxay amartay inaanan xoog lagu rari karin marka ma laga yaabaa in go-aanka madambeys ah oo ku saabsan qaxootiga ama ha joogeen kenya ama dib ha loogu celiyo soomaaliya inuu kasoo baxo nuurow sida ka muuqata mawduuca shirkan uu ku salaysan yahay hogaamiyaasha igaad waxa weeye sidii xal waara loogu heli lahaa dadka qaxootiga ah ee soomaaliyeed waana sida aad sheegtay maxkamadihii wadanka kenya gaaraan maxkamadda sare dib bay uga noqotay heshiiskii ay kala saxiixdeen madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweyne farmaajo laba beri ka hor waxyaabaha ku jirana waxaa kamid a dadka shaqaalaha ee dalka in la tababaro gaar ahaan kuwa caafimaadka iyo waxbarashada iyo civil service kuwa layaaba shaqaalaha dowladda in loo sameeyo capacity building wax la yidhahdo ama farsamada gacanta iyo khibradaha kuwa qaxootiga ku jira qaaradda africa waxay kaloo ka warwaraysaa gaar ahaan igaan lacagaha faraha badan ee la sheego in la siiyo afrikaanka qaxootiga gaar ahaan soomaalida oon meeshii ku haboonayd la marin waxaa kaloo aada loo soo dhaweynaya shirka sida ka muuqata doorashada farmaajo bishii february iyo doorashadii lagu tilmaamay dimuqraadi inay ahayd decembar iyadana sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka aqalka baarlamaanka aqalka sariirka hoose taasoo la sheegayo waxyaabaha ugu muhiimsan inay jiraan in la horumarin karo dhinaca nabadgelyada dib u eegista dastuurka dib u dhiska hay-adaha dawliga ah iyo weliba sidii xal loogu heli lahaa masiibadan kusoo korodhay ee dhinaca bini-aadanimada iyo saboolnimada iyo faqriga haata dalka ka jira iyadoo macaluushu ay saamaysay ahaa lix dhibic labo milyan oo soomaali ah oo africa ay ka fakerayso in xal loo helo dadka marna soo noqonaya marna sii noqonaya guuraamadagaha in loo helo xal waara oo ay iyagu soo gudbiyaan